Lady DJ, and this is the Soul Lounge Spotlight. We'll continue our celebration of the soul of Chicago with music from the city's hip hop ambassadors and just.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniina oo toddoba ay tahay bisha diseembar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeena ah duhurnimo ee dhallinyarada maanta waktiguna waxa uu abbaarayaa kowdii iyo barkii duhurnimo waxaa idinla socodsiin doona barnaamijkan nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool dalka kanada oo magaalada edmonton ka wada wacyigelin ku saabsan cudurka covid maadaama cudurkani uu yahay khatar caafimaad oo taagan welina aan xal loo hayn wacyigelintiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu qabanno inkastaad og tahay soomaalidu inay iska jeceshahay inay iska bulshayso dadku isbooqdaan meel wax ku wada cunaan koox koox isu raacaan waxaad sidoo kale maqli doontaan saameynta uu xanuunka covid nneteen-ka ku yeeshay isboortiga dalka jabuuti kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa axaddii shalay shaaciyey in qareenkiisa gaarka ah rudy juliani uu ku dhacay cudursidaha coronavirus ee keena cudurka dilaaga ah ee covid qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu madaxweyne trump caafimaad ugu rajeeyey juliani warbaahinta maraykankana waxay sheegtay in juliani la dhigay isbitaalka jaamacadda george town ee magaalada washington d c qareenka madaxweynaha oo ay hadda da'diisu tahay lix iyo toddobaatan sano jir ayaa toddobaadyadii dhowaa si isdaba joog ahaa safarro ugu maray qaar ka mid ah gobollada maraykanka si uu trump uga caawiyo inuu guulo ka gaaro doorashada u muuqata in looga badiyey dhinaca kalena ilaa iyo saddex iyo labaatan milyan oo qof oo ku nool gobolka california ayaa isniinta maanta ahi ay u bilaabatay xayiraad uu maamulka gobolka soo rogay taas oo ay saraakiishu ku doonayaan inay ku yareeyaan faafista cudurka covid ee gobolkaas xayiraadda oo uu amray guddoomiyaha gobolka california gevin newsom ayaa amraysa in laga bilaabo maanta oo isniin ah la xidho baararka goobaha timaha lagu jarto ama lagu hagaajiyo xarumaha jirdhiska iyo goobaha lagu caweeyo axaddii shalay california waxaa laga diiwaan geliyey in ka badan soddon kun oo kiis taas oo noqotay tiradii ugu badnayd ee maalin lagu arko gobolka waxaa sidoo kale tiradii ugu badnayd maalintii shalay diiwaan geliyay gobolada new jersey north carolina virginia iyo west virginia ciidamada belarus ayaa iyagu waxa ay xabsiga dhigeen kumanaan dad ah oo ku banaanbaxayay wadankaasi axaddii shalay ahayd dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa waxa ay iyagu ka caraysnaayeen madaxweynaha muddada dheer xukunka soo hayay ee alexander losashanka dibadbaxayaasha ayaa waxay isugu soo baxeen magaalada minisk iyo guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee ku yaala wadankaasi tan iyo agoosto markaasi oo dhacayeen dibadbaxyo iska soo horjeeda oo iyagu looga soo horjeedo madaxweynahaasi muddada aadka u dheer raba inuu xukunka sii joogo waa axaddii saddexaad oo dibadbaxyo joogto ay ka dhacayaan belarus iyadoo booliiskuna ay ku adkaatay in ay kala eriyaan dadka banaanbaxyada sameynayo bishii agoosto sagaalkeedii ayaa markii lixaad loogu doortay in uu doorasho ka dhacday halkaasi madaxweyne ku noqdo alexander losashanko islamarkaasina waxaa mucaaradku ay ku eedeeyeen doorashadiisa inay ahayd mid aanan u dhicin si xor ah oo xalaal ah islamarkaasina uu ku shubta iyada oo uu xaq u lahaa inuu madaxweyne ka noqdo wadankaasi oo ay sheegeen inuu ku guulaystay inta badan kuraasta tisashankas oo isagu la tartamay losashanko
halka warkaasi aad kala socoteen dhegaystayaal waa voice of america washington aan ku bilownaa cudurka safmarka ah ee covid guud ahaan waxa uu saameeyey bulshooyinka ku nool caalamka sanadkan labada kun iyo labaatanka meelaha sida aadka ah uu u taabtay waxaa ka mid ah isboortiga qaybihiisa kala duwan ayaanla sulaymaan oo ka mid ah orodyahanada dalka jabuuti ayaa sheegay inuu rajo ka qabo sanadka dambe ee fooda inagu soo haya inuu dib u bilaabo ciyaaraha ama tartamada orodada kadib markii uu sanadka labada kun iyo labaatanka uu ciyaarihiisii saameeyey coronavirus waxa uu jabuuti ugu waramay wariyaheena sagal saciid faarax coronaviruska saameyn badan buu nagu yeeshay adduunka o dhan buu ku yeeshay annagoo spoorkiina qayb baan ka ahayn inuu saameyn nagu yeesho jabuuti baan ku xidhmay intii coronaviruska o dhan in badanna aan joogay maadaamuun hadda aan wax iska bedeleyn aan dibna u bilaabi doonay aan u bilaabay shaqadaydii oon orodadii hadda diyaar galoobayo laakiin saameyn aad u badan buu igu yeeshay inaan ciyaaro badan ka hadhana uu ii soo ayuu ii noqday marka hadda maxaa dabka idiin saaran maxaa idiin soo dhow hadda hadda waxaa noo soo dhow oo aan diyaarin doonaa insha alla horta olimbikadiibaa sanadka jirta ee labada kun koob iyo labaatanka ka horna waxaan sii ordi doonaa ciyaaraha diema liiga loo yaqaano hadduu ilaaha idhaahdo kuwaasaan markaa imika sii diyaarin doonaa
marka jabuuti waad ku tababaranaysaa mise meel ka baxsan hadda hadda jabuuti baan joogaan ku tababartaa gobolka cali sabiix
intaad joogto waxaad qabatay kulamo bal kulamada ayga horan
horta waxay ahayd markii horeysay ee aan jabuuti ku raago aan muddo intaa leeg joogo weyaan markaygii ugu horeysay ha ahaatee ee wax badan ayaan intaa aan joogana sii dhex galay si aan bal shaqadii aan hayay markii aan ka soo fadhiistay aan u bedeli karo wax badan oo kale aan usiiyo dadka aan ku soo kordhin karo barnaamijyadayda horta waxay u badnaayeen dhiirigelinta dhalinyarta u badnaayeen inaan dhalinyarta dhiirigelino inaan dhalinyarta hankooga iyo hamigooga sara kiciyo inaan dhalinyartu ayna daciifnimo muujinin oo ay isku dayaan wax kastu qof kasta taalanti u leeyahay inu soo bandhigi karo in isboorkana loo bato ayaa barnaamijyadayda kahor ugu horeysay kuwaasi oo ay ahaa inaan ordo dhigo badda aan quuso aan barnaamijyada saasi kusoo bilaabo oo aan aad uga helo kolonada noocaas oo kale ah ama dhalinyartaan kula kulmay
marka jabuuti waxaad ka qabateen orod orodkaas iga hor
orodkaasi waxaan u qabanay shirkadda diyaaradaha air jabuuti waan u wada mahad celinaya dhammaan shaqaalehgayaasha mas-uuliyiinteeda siday iila garteen shaqada iyo horumarkaasi aan la sameynayay maadaamaan u ahaa ambasadoor oo sanadkii labaad oo ii socdo intaan safiirka u ahay markaa waxaan usoo hormariyey inaan dhalinyarta usoo bandhignay inaan ordo waaweyn u qabto in aan tuso shirkadaha kale in ay sidaasoo kale iyaguna ay dhalinyarta ay ugu qabtaan waxyaaba badan oo isboorka ka mid ah
dad badan markay maqlaan safiir shirkad waxay u qaadanayaan waxyaaba badan bay u qaadanayaan safiir dadka waxay u yaqaanaan kii wadan wadan loo direeyay marka haddaad ii sharaxda ingeed safiir markaad shirkad ganacsi u tahay oo kale maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay horta waxaad matalaysaa shirkadda waxaad u samaynaysaa qaybta xaysiisyada qaybta suuqgeynta qaybta miidiyaha oo dhan baad u qaybsan tahay safiirka wadanka kale wuxuu qabanaya wixii dhoofoo dhan ayuu qabtaa sama tanna waa sidiioo kale oo laakiin ama wadanka adoo jooga ama adoo maqan labada meelood baad xidhi kartaa waad ku xidhiidhinaysaa oo adduunyadii baad baraysaa shirkadii aad suuqii baraysaa waayo safiirku markuu wadanka kale jooga wuxuu baraa dee wadankiisu dadka baraa oo dadka wadankiisa ka imaaday ayuu u joogaa si uu dadkaasi dhibaatada wixii haysta uga dhibaatada uga xaliyo marka anaguna waa sidiioo kale uun haddaad dibadda joogtana wixii dhibaata ama shirkadda ama wixii ay u baahan tahay baad iyaad u qabanaysaa haddii aad dalka joogtana wixii ay shirkadda u baahan tahay wixii horumarka shirkadda iyaad u qabanaysaa
muddaad soo shaqaynaysa hadda aad ku jirtay orodka maxaad leedahay waad ka baratay xilliyadii hore maxaad rajaynaysaa
isagale waktigu had isbedelka waktigu wuxuu ku baraa hore marka noloshaada ayuu ku baraa wax badanoo noloshaadan uu ka bedelaa hadda waxaan diyaargaloobayaa orodada soo socda sanadkan cusub hadduu ilaha idhahdo ayaa sii diyaarinaya inkastoon kasii guurayo kun iyo shantii boqol ayaan ordi jiray oo aan usii guurayo tobanka kun shanta kun iyo haaf maaratonka koob iyo labaatanka kilomitr insha allah aan ku xigsiin doonana labaiyo afartanka kilomitr maaratonka adu saasaan usii doonay inaan jaranjarta usii wado hadda laakiin sanadka waxaan ku tala jiraa inaan shanta kun saacadda lagu tagay olimbikada sameeya hadduu ilaha idhaahdo
wax taageer weyn u tahay mo dhammaan dadka soomaalida oryahana somaal meel bay joogaan wuxuu yahay tusaale ay ku daydaan mar hore waxaad igu tiri boosku ka baxaan rabaa inaan buuxiyo ka war isaga hadda meesha joogo iyo dariiqiisa baan ku shacaa misleedahay
ha waan dee doonaynaa inaan matalo isaga keliya weliba maahan iyo kuwii kale kasii horreeyeyba cabdi bila cabdi lahaa roobla jaamac iyo cabdillaahi sharmar ka lahaa xaggeed doonaysa inaad gaarto maxaad rajaynaysaa hadda mise kooba haystaa maxaad rajaynaysaa
waxaan qaaday sagale koobo badan baan qaaday kow iyo labana maan way badan yihiin laakiin kuwa ugu waaweyn waa ciyaaraha adduunka champion dimoodka diamond leaga mar ciyaartooyga adduunka ugu fiican baan xitaa noqday rikoorhka adduunka waan jabiyey kunka mitir waxaasoo dhanna waxaan ugu mahad celinaya macalinkayga jaamacaadan jaamac karaaciin wakti fiican iyo juhdi badani soo gashay oo aad gacanta iigu tababarkii uu isiinayey ay keentay ahmiyadda intaan leeg aad baan ugu faraxsanahay iyo dhammaan dee dadkii kale ee gacanta igu haystay wasaaradda sboorka federationka comite olimbikada waa dadka igu ahayd sababtoo ahaa inay gacanta ugu sarraysa lahaadaan ay soo garab qabtaan ayaalnoo yar marka haddaan dib kuugu celiyo xasuustaadii goormaad bilowda jacaylkan inaad ciyaarahan aad ka qayb noqoto sagalay horta dee orodka maan garanaynba markii hore yaraantaydii maan garanayn orodka laakiin waan maqli jiray oo dee dadkaa waaweyn magacdoodaan maqli jiray kadib anigu kubaddaanoo iska ciyaaraan orodka si kadisa waan ku galay oday kuubaana oo manuel morales la odhan jiray baa u sabab ahaa in orodka uu keeno uu tababar na siiyo ani gruub kaloo badan kadibna aan sidii ku noqono dhalinyartii madaxweynuhu u furay kaamka cali sabiix ee sboorka sidii ayaan markaa wadadii unbaan markii dambe israacay oonan dib uga soo jeesanba kaasi wuxuu ahaa orodyahanka dalka jabuuti ayaan la suleymaan oo magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti ugu waramay wariyaha v o eda sagal siciid faarax haatanna dhinacii heesaha haddii aan jaleecno waxaan idiin soo qabannay heestan ay ku luqaynayaan fanaaniinta xariir axmed iyo najmaan nashaar
amba maniga ka yeesha waana dumar kale u heesa ducdaada macaanka baada markaan ku dayayn ku dayayn dayaan dayogo dawoy farxad baan dareeme dawoy farxad baan dareeme adagu darajada hawaayenacaku darbiyada ha jiiroadagu darajada hawaaye cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal
nacaku darbiyada ha jiiroadagu darajada hawaaye adagu darajada hawaaye ashaqa dambarkiisa ilama
caashaqa dambarkiisa ilamaa ku nacabku nacabku darbiyada
adugu darajada hawaaye hawaaye nacabku nacabku nacabku darbiyada ha jiro ha jiro cadowgu cadowgu adugu darajada hawaaye hawaaye ashaqa dambar kiisa ilamaa caashaqa kiisa dambarkiisa ilamaa ashaqa shaqa dambarkiisa ilamaa ashaqa caashaqa dambarkiisa ilmaa
dhalinyaro soomaaliyeed oo ku sugan magaalada edmonton ee dalka canada ayaa qaab onlinea isaga wacyigeliya waxyaabo ay ka mid yihiin yareynta faafitaanka xanuunka covid nka maadaama hadda aanan la kulmi karin wakhtigan dhalinyaradan oo ka tirsan hay-ad loo soo gaabiyo iskeerda oo ka shaqaysa arrimaha horumarinta sidoo kalena keenta qaxootiga ayaa dhigooda ku cusub edmonton ka caawiya sidii ay shaqooyin ku heli lahaayeen u dhammaystiran lahaayeen waraaqaha sharciga iyo inay u sameeyaan wacyigelin la xiriirta halista covid sagaal iyo toban laakiin maadaama hadda aanan la kulmi karin waxay caawinaada u bedeleen qaab online ah sida uu ii sheegay xasan mahad oo ka mid a dhalinyarada waad mahadsantahay xuseen inkastoo cudurkan covid nneteen-ku uu wax badan ka bedelay habnololeedkii dadka iyo qaabkii ay dadku u kulmi jireen haddana sidii hore si lamid ah unbaan u caawinaa dhalinyarada soomaalida ah ee ku nool dalkan canada gaar ahaan magaaladan aanu hadda joogno ee edmonton tusaale ahaan waxaanu si joogtaa u qabanaa barnaamijyo shaqaabuurka dhalinyarada ah ee dhalinyara- oo dhalinyarada soomaalida ee waddanka ku nooli gaar ahaan magaaladan shaqo loogu sameeyo ka hor intaanu bilaamin cudurkani intaanu jirin ka hor waxaanu u kulmi jirnay sidii caadiga ahayd annagoo ku kulmi jirnay xarunta ururkani uu ku leeyahay magaaladan edmonton laakiin hadda xilligan la joogo wax walba way ka duwan yihiin sidii hore maadaama hadda ay adag tahay in si toos loo kulmo oo uu sababay cudurkan covid nneteen-ku badiba barnaamijyadii aanu qaban jirnay waxaanu u wareejinay qaab online ah halkaasoo dhalinyaradu ay kala socdaan wixii tareynin ah ee loogu talagalay qaar ka mid a dhalinyarada ku cusub kanada gaar ahaan magaalada edmonton ee gobolka alberta ayaa xusay in caqabado ay la kulmaan marka ay cusub yihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa hodan faarax waxaan ku noolahay dalka kanada waxaan ka mid ahay dadka ku cusub dalka kanada waxaa dhibaato kugu noqonaya markaad wadankan timaadid koowaad waxaa dhibaato kugu noqonaya afkii ma taqaanid meelaa shaqo ka raadsatid ma taqaanid waxyaabo badan oo noloshaada u baahan tahay way kugu adkaanayaan taas waxaan kaga gudubnay oo fursad aanu ka helnay communitiga skerdo waxayna noo fududeeyeen si aanu shaqo ku heli lahayn iyo si aanu ku maareyn lahayn intaan wadanka ku cusubnahay bilaha hore noloshayada tan labaad ee, dadka wadanka nooga soo horeeyay waxay si hagar la-aana nooga caawiyeen saan ay- oona bareen ee, waxyaabaha asaasiga qofka u ah baniaadamka oo ah sida shaqo loo raadsado iyo maxaa ku idhahdaa iyo sidii ay kugu geyn lahaayeenba wacyigelinta la xiriirta covid ayaa ka mid a waxyaabaha muhiimka ah ee ay dhalinyaradan u fidiyaan kuwa cusub maadaama qaarkood ay ku adag tahay fahamka luuqadda waa kan mar kale xasan mahad maadaama cudurkani uu yahay khatar caafimaad oo taagan welina aan xal loo hayn wacyigelintiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu qabanno inkastaad ogtahay soomaalidu inay iska jeceshahay inay iska bulshayso dadku isbooqdaan meel wax ku wada cunaan kooxkoox isu raacaan haddana waxaanu ku wacyigelinaa in loo hoggaansamo shuruucda ama wacyigelinta ku saabsan cudurkan ee laga soo saaro waddankan canada ee aanu hadda ku noolnahay gaar ahaan magaaladan aanu joogno gobolada alberta oo ay edmonton ka tirsan tahay iyo gobolka ontario oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee kanada waxaa laga soo sheegaa warar ku saabsan daliilka dhalinyarada soomaalida xasan mahad ayaan weydiiyey bal haddii ay caawinaadoodu ku daraan wacyigelin la xiriirta arrinkaasi maadaama dhalinyarada cusub ay halis ugu jiraan inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn haa waa ka wacyigelinaa dhalinyarada waxay ka mid tahay howlahaanu qabanno ee organisationkani uu gaarsiiyo dhalinyarada soomaalida ah gaar ahaan kuwa wadanka ku cusub sababtoo ah wadankan haddii aad dembi ka gasho waxay noqonaysaa wax kuu diiwaangashan adiga oo aan kaa harayn intaad wadankan ku nooshahay taasi waxay kaa hor istaagi kartaa fursadaha shaqooyinka ama waxbarasho ee dalkan yaalla ama guud ahaanba inaad si caadiya ugu noolaato waddankan maxaa yeelay shaqooyinka qaar ma qaban kartid ama kama shaqayn kartid ilaa la hubiyo inaad dembi ka gashay ama ku gashay waddankan marka waxay ka dhigan tahay haddii aad- haddii aad dembi gasho shaambad kugu taallo aan kaa hadhayn sidaa daraaddeed yay muhiim tahay in laga wada qayb qaato wacyigelinta dhallinyarada soomaalida ee dalkan ku nool dhallinyarada ku cusub dalkan ayaa ku soo aaday xilli iscaawintu ay aada u adag tahay marka laga soo tago sida dhallinyarada iskeerda oo kale kuwaasoo kusii wada caawinaadooda qaabka online-ka xuseen nuur xaaji v o a
barnaamijka ilayska v o a waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan boggeenna v o a somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da ilayska v o a
haatanna aynu dhinacii heesaha dabacsan eegno waxaan soo qabanayaa fanaanka suldaan seeraar
xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xurmiyo gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad midiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeraye midii lagu xeeraye xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco isustaada qalbiga soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo marsay xogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanooy gubaad tahay xilaajanooy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo marsay codteennana nacab ma helo gobaa tahay xilaajanooy gobaa tahay xilaajanooy intii xusulkay xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay intii xusulkay xabaa xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaal xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xubkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xurmiya gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad cidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xurmiya gaarashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad cidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa